magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tartanka kubadda cagta oo loo qabtay dhalinyarada cuslaatay afarta xaafadood ee magaaladaasi gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ismaaciil cali xasan ayaa u mahadceliyey wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle doorka ay ka qaadatay isdhexgalka bulshada waxaa galabta halkan ku soo gebgabeynay tartankii wasaaradda ay noo qabanaysay wasiir maxamed caynta waxaan leeyahay waxqabadka aad la timid isboortiska maalintaad timid ilaa hadda waa kaaga mahad celinaynaa waxaa ujeedaa halkan galabta in ciyaar xiise aad u badan ay ka socotay waxayna ku soo gabagowday goolkulaad afar iyo shan waxay gooshu ii raacday xaafadda kooshin waa u hambalaynaynaa sidoo kale waxaan leenahay hambaliya xaafadda xawataako idinkana waa dadaasheen insha allah waxaan rabnaa tartamanka inaan joogtayno wasaaraddana ugu mahad celinaynaa kaalinta ay ka qaadatay horumarinta isboortska degmada beledweyne iyo waxqabadka muuqda oo maaragtay wasiir caynta ula yimaaday dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabeelle yuusuf cabdi faarax ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan kulamadan kubadda cagta la xiriira si ay sare ugu qaadaan isdhexgalka iyo nabadda
wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaa farxad weyn waa maanta in tartankii oo maalmahan ka socday magaalada beledweyne oo si nabada noogu soo gabagabaysmay runtii tartankaani midkiisa kalanta weli magaalada lakama uusan dhicin mid aad u xiiso badan ayuu ahay waxaan rajaynayaa midka mid lamid ah inay wasaaraddana saana kula soo qabanqaabiso runtii farxad ayaanoo tahay aad iyo aad ayaanu u mahadsantihiin kooxdii maanta ku guulaysatayna waan kaga mahad celinaynaa xaafadda kooshin waxaan u rajeynayaa guul insha allahu taala tartankan ayaa waxaa ku guulaystay kooxda xaafadda kooshin kadib markii rigooryaal shan iyo afar ah ay uga badisay dhigeeda xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne